bismillaahi raxmaan iraxiim warka madaxdiisii madaxweynaha maamulka galmudug oo ka qaybgalaya munaasabadda lagu daafurayay axdi qarameedkii haweenkaah oo lagu qabtay nuusmareeb ciidanka xoogga dalkaah oo horjoogayaal ka tirsan maleesiyaadka al-shabaab ku dilay deegaano ka tirsan gobolka bayd shir looga hadlayay horumarinta biyaha deegaanada ka fog webiyada ayaa lagu qabtay halkaasi gobolka banaadir oo xoojinaya dhismaha waddooyinka caasimadda dalka wararka dibaddana waxaa ka mid ah maxkamadda caalamiga ah ee dunida oo sheegtay in cumar xasan al-bashiir deg deg loo maxkamadaynayo
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqa ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasi waxay ahayd warka madaxdiisii haatanna isagii oo fidsan madaxweynaha maamulka galmuduga ayaa ka qayb galay munaasabada lagu daafurayay axdi qarameedka haweenkaah oo lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta galgaduud ee dalka soomaaliya khadiijo xasan cabdi ayaa warkan eegaysa
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daahfurayo axdi qarameedka haweenka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa degmooyinka galmudug si loo horumariyo hal abuurka haweenka ku nool deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo munaasabadani oo ka dhacday xarunta madaxtooyada ayaa waxaa soo agaansiimay wasaaradda haweenkai xaquuqda insaanka galmudug sidoo kalena waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan labada gole ururada haweenka iyo weliba hay-adaha u qaray midda dumarka madaxweynaha galmudug oo munaasabada soo xiray ayaa bogaadiyey xeerkan dhiirigelinaya siyaasada loo dhan yahay hal abuurka difaacanaya sharafta iyo karaamada dumarka si loo gaaro nabad iyo horumar waarta
waxay noo tahay sharaf inaan daahfurno munaasabadan hirgelinta ama ka hirgelinta galmudug axdi qarameedka haweenka soomaaliyeed caddayn bay tahay in chartarkan ama axdigan laga hirgeliyo galmudug waxay noo caddaynaysaa waxay tilmaamaysaa sida ay u dhowran tahay ama loo dhowri doono ama loo dhowrayo ama loogu diyaarsan yahay xuquuqda haweenka soomaaliyeed gaar ahaan haweenka galmudug
maamulka galmudug ayaa wada dadaalo lagu horumarinayo sidii ay haweenka ay u gaari lahaayeen horumar iyo weliba nabad waarta iyo weliba hal abuur difaacanaya sharafta iyo karaamada dumarka qadiijo xasan cabdi warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
ciidanka xooga dalka ayaa horjoogayaal ka tirsan maleesiyaadka al-shabaab ku dilay deegaano ka tirsan gobolka bacy cabdulqaadir cali axmed ayaa warkan u kuurgalay
ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa dilay sagaal iyo toban ka tirsan maleeshiyaadka argixisada al-shabaab islamarkaana nolosha ku qabtay laba dhagar qabe kadib howlgal ay ka sameeyeen gobolka bacy ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa sidoo kale gubay laba gaari oo ay lahaayeen argixisada waxaana dagaalku ka dhacay degaan qiyaastii koo iyo toban kilomitr u jira degmada diinsoor ee gobolka bacy oo laga warhelay in argixisada ay ku dhuumaansanayeen taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odomaa yuusuf raag oo la hadlay warbaahinta codka ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in ciidanka ay ku guulaysteen burburinta goobtii maleeshiyaadka al-shabaab ee ku dhuumaansanaya islamarkaana khasaare xoogan lagu gaarsiiyey
shir looga hadlayay horumarinta biyaha deegaanada ka fog webiyada ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada cadaado jaylaani xasan cusmaan ayaa warkan soo diray
mashruuca biyooleh waa mashruuc lagu horumarinayo biyaha deegaanada maamul goboleedyada galmudug puntland iyo koonfur galbeed waxaana garwadeen ka ah wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dowladda federaalka iyo soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dowladda soomaaliya ayaa sheegay in mashruucan lagu talagalay dhulka ay ka fog yihiin webiyada ay biyola-aanta bahsani ka jirto asal ahaan ku yimid dhibaatooyinka iyo abaarihii ee dhulka ku dhuftay ee khaasatan dhowr state ee waddanka ka mid ah yani abaarihii ay ku dhaceen ee xoolo fara badanna lagu waayey loos fara badan oo maaragtay bini aadan iyo xoolo intaba ay galeen runtii statistica la bixiyey ee wasaaradda qorshaynta aad iyo aad bay waxay ugu tilmaantay maasaf lacagaha ku baxay malaayoon dollar inay ku lumeen ayaa la qiyaasay runtii arinkaa kasoo kabashadiisii iyo maaragtay sidii recover looga samayn lahaa ayaa mashruuca kani uu fikirkiisii ku yimid asal ahaan waxaa la ogaaday waxyaabaha problemka keenay waxay ahayd yacni dhowr xilli oo isdaba socda ayaa roobkii marna la ugu dambayntii waxaa madashani soo gebangabeeyey maxamed kaarshe wasiirka tamarta iyo biyaha maamulka galmudug
mashruucan biyole project wuxuu focuska saaraa waxyaabaha ugu muhiimsan nolosha biniaadanka oo ahaa sidii biyo loo heli lahaa kadibna waxyaabaha kaleo dhan looga faa'idaysan lahaa hadduu yahay biniaadanka hadduu yahay xoolaha iyo environmentgaba sababtaas oo entry point ama iridka laga soo galaya ee u tahay wasaaradda biyaha wasaaradaha biyaha dowlad goboleedyada mashruuca iridka laga soo galaya ka bilaaban lahayd hadday wasaaradaha biyaha fashilmaan inay shaqo bilaabaanna waxay la macno tahay mashruuc ma socon karo uu fashilmay jihlaani xasan cusmaan warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada cadaado
gobolka banaadir ayaa xoojinaya dhismaha wadooyinka caasimadda dalka gaar ahaan magaala madaxda axmed cumar muuye ayaa warkan noo haya
kusimaha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulkii maaliyadda mudane axmed xasan imaan ayaa xarga ka jiray wado toddoba boqol mitir ah oo dhowaan maamulka gobolka banaadir uu saaray interlog wadadan ayaa laga hirgeliyey degmada warta nabadda ee gobolka banaadir munaasabadda xargajarka waxaa ku helinayay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir marwa basma caamar jaketi gudoomiyaha degmada warta nabadda seynab maxamed warsame xabsi iyo gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka banaadir jawahar barqab kusimaha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulkii maaliyadda mudane axmed xasan imaan ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in wadadan ay tahay mid muhiim ah islamarkaana bulshada ay faa'iido ugu jirto
runtii farxaday noo tahay caawa maalin aan furi jirnay iyadoo habeena inaan xarig jarayno degmadii mashaariicdii laga fuliyey oo mashaariicdaa kala jirtay ah mashaariicdii waddo dhisid ah oo maamulka gobolka banaadir iyo bangiga adduunka iska kaashadeen mashruucan runtii ahmiyad weyn uu leeyahay gobolkan ujeeddada weynoo laga leeyahay marka in waddo nadiifa laga helo waxay tahay in dadka lagu dhiirigeliyo inay ogaadaan inaan dadka tusno waddada markii saan loo dhiso iyo markii hal wadda laami marsiiyo inta kale ay ka sugtaan meel kale inay kala duwan tahay waxaan rajaynaha sidii laga dhawaajiyey inay dadku maanta laga bilaabo aysan nooga baahnayn annaga iyaku isku tashan doonaan inay inta dhiman dhisan doonaan haddii alla idmo annaguna waa horkici doonnaa haddii alla idmo arrintaasaan ku dhiirigelinaynaa
dhismaha wadadan ayaa ka dambeysay kadib cabasho ka timid dadka shacabka ah ee xaafadaha iyadoo uu ka muuqday burbur xoogan hase ahaatee waxaa kaloo qayb uu ka ahaa leerarka cadceedda ku shaqeeya oo soolarka loo yaqaano oo laga hirgeliyay hareeraha wadada si bilicda wadada kor loogu qaado
bulshada iyo maamulka degmada xurfooda oo deeq lacageed oo ku wareejiyey guddiga u xilsaaran dhismaha wadada xidhiidhisa gaalkacyo iyo hobyo cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkan soo diray
bulshada iyo maamulka deegaanka carfuda ee ka mid ah deegaanada dhaaca dhinaca waqooyi bari magaalada gaalkacyo ayaa deeq lacageed ay ugu talagaleen inay kaga qayb qaataan dhismaha waddada xiriirsa magaalooyinka gaalkacyo iyo hobyo oo ay wadaan guddiga dhismaha gooba waxa ay ku wareejiyeen xubno ka tirsan guddigaasi oo dhowaan gaaray deegaanka carfuda mahad xasan cadceed oo isagu ka mid ahaa mas-uuliyiintii wareejisay deeqdan lacageed ayaa ugu horey ka warramaya deeqda iyo tirada ay la eg tahay bismillaah alxamdulilah alaamulilahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulilah sal alla alay slam waan salaamayaa dhammaan tiimka ree gub iyo deegaanka carfuuda qulumada iyo dhammaan bulshada kiska bacdi salaam meeshaan joognaa waa deegaanka carfuuda maanta waxaan kusoo dhaweyno oo nala jooga tiimka gub nala jooga runtii waxay noo tahay fursad inay maanta meeshaan noogu yimaadaan waxaan rabnaa marka insha allah kusoo dhawaadaan leenahay tiimka gubsaa garanaysaa waxay ka shaqeeyaa horumarka deegaanka haasatan waddada isku xirta hobiyi gaalakacayo oo ay meel fiican ay jiyaa soo gaarsiiyeen halkan waxaan ugu yeernay marka kii oo ah inaan maaragtay aan rigelin baan ugu yeernay dheef kaloo wiil waana yeelin muhiimadda koowaad waa taas muhiimadda labaad waxay tahay maadaama aan nahay deegaamada ay noqon doonto face two in laga qabto shaqada sidaas daraaddeed baan waxaan rabnaa deegaamada nala midana in iyaguna sidoo kale ay dhiirigelin sameeyaan waxaan rabnaa halkan inaan ku wareejino guddiga gob lacag dhan laba kun oo doolar oo ay deegaanku isku xilqaameen lacagtaas ma noqon doonto markii ugu dambeysay insha allahu tacaala waxay noqon doontaa bilow markastoo meel kastoo ay maraysna waan la socon doonaa ka deegaanaha maxamed cabdi axmed oo ah khatajiga guddiga gob ayaa isna ka mahad celiyay deeqda lacageed oo iska soo aruuriyeen bulshada iyo maamulka deegaanka carfuuda
maanta waxaan la joognaa deegaanka carfuuda oo culamadii iyo waxgaradkii iyo maamulkii degmada runtii maanta lacag bayna guddoonsiiyeen lacagtaasi runtii sigu sheegay guddoomiyuhu ma noqon doonto tii u dambeysay balse waxaan soo leeyahay waxay baraajoogtaa sida la sheegayba deegaanada ku dhadhow oo aan qaarna soo dhaafano qaarna dhiman yihiin ay runtii baraajoog u tahay waxaan leenahay lacagta hadda aanu ka guddoonayno waxa weeyaan lacag laba kun oo doolara maasha allah aad bay mahadsan yihiin maamulka deegaanka carfuuda ayaa ka mid ah deegaanada dhaca dhinaca waqooyi bari gobolka mudug deeqdan lacageed ayaa ah mid bulshada deegaankaasi ay xil weyn iska saareen inay kaalintooda ka qaataan dhismaha waddada xidhiirisa magaalooyinka gaalkacyo iyo hobyo
mas-uuliyiin ka tirsanaa maamulka degmada xudure ee gobolka bakoolah ayaa gaarsiiyey deeq lacageed oo loogu talagalay in lagu caawiyo caruurtii ay ka tageen culimmadii ku dhimatay qarax dhowaan ka dhacay tuulooyinka aboore iyo tiye oo hoostaga degmada xudur ee gobolka bakool maxamed xasan cabdiraxmaan ayaa warkan warbixintiisa noo haya
deeqdan lacageed oo gaaraysay afar kun oo dolarka maraykanka waxaa ehladii iyo agoontii ay ka tageen culimmadii gacan ka xagdaran bil ka hor ku dishay miino dhulka lagu aasay inta u dhexaysa tuulada aboore iyo teedoo ka tirsan degmada xudur uu soo diray doctor cabdinaasir cali maxamed iyo haaskiisa idila abuukar maxamed alleh ka abaalmariyee waxaana deeqdan la gaarsiiyey qoysaskii loogu talagalay oo tiro ahaan gaarayay toban qoys oo ka kooban lix iyo afartanna aruur agoomanna iyo hooyooyinkooda qoys kastana waxaa la guddoonsiiyey deeqdii loogu talagalay doctor cabdinaasir iyo xaaskiisa idil oo warbixinta ehladan ku saabsanayd ka daawaday tv-ga qaranka soomaaliyeed ayaa qoysaskan usoo yaboohay deeqdan lacageed waa kuwaana qoysaska deeqda lacageed ka faa'iidaystay oo ka hadlay tirada lacageed ee la guddoonsiiyey iyo sida ay ugu mahad celinayaan muxsiniinta codsigooda kasoo jawaabtay tahay anaysa noo dheere alboolbees ay deerti iyadan ka baahanayn toodgunig dadkii ogoonti ana bedel shokeer gabalisi
dadki ogoontihaani ayay bedel shokeer garsansi dadka ogoontihaani ilaahay gaarsi dadka diibad
mamadalidhere dadka ogoontihayn karmel bambolalisi badinsho gaargabal gaaralangeli sheekh muuse shee ibraahim oo ka mid ah culimmada deegaanka ayaa uga mahad celiyey qoyskan masaakiinta ka farxiyey wuxuuna intaasi ku daray in nebi maxamed nabadgelyo naxariisi korkiisi ha ahaatee uu ammaanay caawinta caruurta agoontaa awalan ilaahi subxaana watacaala maasan may maxad gaare oo eed ambidheerin injeedyaane doctor cabdinaasir yoonay has iyo idila runtii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam eray dhanka oo maanaha masaakiintan amba aqoontan oo wala siyaw ani isjinaada ani isjinga kaadaneer iskumada kaadaan ilaahi subxaana watacaala may baliyaa مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة والكسر أنك في بدن ما يبوا ولا أظهر مريستي وبلي بدأت كنا تجيك أنت بأسدن دكتور عبد الناصر إلهي خير سيا إيهاش إيش كسيان dad ciidanka baahnaayo ciidanka mogan wale dadka culimaada daraadla ka helaagay jidkan meynadka lakahaasi dadka iyo haasa johaayaan afartan iluunuga qaban ilaahi subxaana wa tacaala maanku tuugana cabdinaasir iyo haasi in adduunya aakhira lamaa daarod fi dunya xasana wa fil aakhirati xasanata ilaahi ka siiy ilaahi subxaana wa tacaala awlaadi on barkhaay baarankeela hoolaja on barkhaay ehelja on barkhaay amrija on barkhaay yaa ilahanku tuugana runtii mayu ka booriyaana muslimiinta dhammaantayooba ani dadkan camal oo adduunka meelkaas ku tubanyiin weliba khaasatan dadka deegaanka hata ka nool ani ku wargabaano mar
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysanna waa rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya haatanna wararka dibadda gabadha xeer ilaaliyaha ka ah maxkamadda caalamiga ee heega fatuna benton oo waayahan dambe iyadu joogtay magaalada khartuume ee caasimada dalkaasi suudaan waxayna kala hadlaysay madaxda militariga ee la wareegay talada dalka suudaan sidii loo soo diyaarin lahaa dacwad canada madaxweynihii hore ee dalka suudaan cumar xasan albashiir waxayna ugu baaqday saraakiisha sasare ee la wareegay talada dalkaasi suudaan in looga fadhiyo in si degdega loo horkeeno madaxweynihii hore ee dalkaasi suudaan cumar xasan albashiir oo haatan ku jira gacanta dowladda suudaan tan iyo markii xukunka lagala wareegay horaantii sanadkii lasoo dhaaftay labada kun iyo sagaal iyo tobankii cumar xasan albashiir iyo saraakiil sasareeh ayaa waxaa loo haystaa dacwado ku saabsan xadgudubyadii ka dhacay gobolka daarfuur ee dalkaasi suudaan intii uu hayay talada dalka suudaan fatu bantin oo ah gabadha maxkamadda heega ugu saraysa ayaa maalinnimadii talaadada waxa ay sheegtay in ay aragto suurtagalnimada in si degdeg ah loo horkeeno genaraal cumar xasan albashiir iyo saraakiisha kale ee ku lugta lahaa dembiyadii ka dhacay xiliyadii ay dagaalada ka socdeen gudaha daarfuur ee dalkaasi suudaan jamciyadda quruumaha ka dhexaysa ayaa sheegtay in colaadahaasi ay ka dhacay gobolka daarfuur ay ku geeriyoodeen amaba ay ku dhinteen ugu yaraan dad tiradooda ay kor u dhaafayso saddex boqol oo kun oo qof iyadoo ay ku barakaceen dad tiradooda ay gaarayso labo dhibic shan milyan oo qof kumaan qof ah oo dalkaasi nigeria u dhashay ayaa maalmihii na soo dhaafay waxa ay dhigayeen banaanbaxyo looga soo horjeeda biliiska dalkaasi nigeria xadgudubyadan ay geysanayaan dadweynaha rayidka ah loo geysanaya dadweynaha rayidka ah waxaana mudaaharadyadaasi ay ka kala dhaceen dhowr magaalo oo ka tirsan gudaha dalkaasi nigeria saddex ruux oo goobjoogayaal ayaa arkayay sidaa ay wax u dhacayeen wakaalada wararka ee royters ayaa askarta biliiska ahi ay rasaas ku fureen dad dhigayay banaanbaxyo sida ay sheegtay taasi oo looga soo horjeedo biliiska waxayna rasaasteyntaasi ay ka dhacday deegaanka lagu magacaabo dheki waxaana oo kale iyadana lagu soo rogay bandow in dadka halkaasi ku dhaqan aanay soo bixi karin oo guryahooda aanay soo dhaafi karin saraakiil ka tirsan qolyaha ammaanka oo lagu magacaabo alfred ongoana oo konton iyo shan jira ayaa waxa uu sheegay in uu indhihiisa ku arkayay biliiska oo rasaasaynaya dad dhigayay banaanbaxyo waxaa kale uu sarkaalku sheegay in xabadda ay ridayeen ciidamada biliiska ay dhici karto buu yidhi in ay ku dhacdo dad rayda oo iyagu markaasi aan waxba galabsan sawirqaadee lagu magacaabo anayna kiban oo lix iyo labaatan jira ayaa waxa uu sheegay in ka badan labaatan askari ay soo gaareen iridka hore ee halka banaanbaxyada ay ka dhacayaan halkaasina ay rasaastay iyaguna ka ridayeen nin kale oo isna lagu magacaabo cambisiola ayaa uu sheegay wakaalada wararka ee royters in ay arkayeen iyada oo askarta markaasi dhibaatooyin ay dadka rayidka u geysanayeen hay-adda ugu sarraysa cudurka la dagaalanka ama cudurada faafah ee dalkaasi maraykanka ayaa soo saartay warbixin ay ku waramayso amaba ay ku sheegayso sida uu u saameeyey xanuunka coronavirus dalkaasi maraykanka waxaa kaloo ay sheegtay hay-adda in dadka cudurkaasi covid qaba ay u badan yihiin dadka iyagu inta badan maraykanka dibadda kaga yimaada amaba waxa uu yidhaahdeen amerikada koonfureed ee ku hadla afka isbaanishka iyo kuwo kale oo madow ah dad badana ayaa u geeriyooday caabuqa corona virus kuwaasi oo tiradooda ay kor u dhaafayso marka laysku celceliyo shan iyo labaatan ilaa iyo afar iyo afartan jir tirada dadka da-dooda hay-adda c d c ee u qaabilsan la dagaalanka cudurada faafa ayaa sheegtay in uu haatana sii fidayo marka la eego goboladaasi dadka geeriyooday ayaa waxa ay yihiin lix iyo labaatan kun in ka badan toddobaadyadii u dambeysay ilaa iyo bishii oktoobar saddexdeedii hay-adda waxaa kaleeto ay sheegtay oo intaasi ay ku dartay in cudurkani uu yahay mudda markaasi dadka iyaga aan ku dhicin xagga maskaxda ay wax ka gaarayeen oo dhimarka uu qabo cuduro kale guud ahaanba dowladda maraykanka ayaa halgan xoogan kula jirta sidii ay uga hortegi laheyd cudurkan adduunyada asiibay ee coronavirus work waad ka dhegaysaneyseen redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhyaarta hawada naga dhagaysanaysay maanta oo ay tahay koob iyo labaatanka oktoobar labada kun iyo labaatanka waa maalin arbaca warkii subaxnimo waa naga intaa